intiinay la socotay dhegaystayaal waxaynu falaqaynaynay dhowrkii habeen ee lasoo dhaafay barnaamijka dhuuxa waraysiyadana aad ku dhegaysanayseen taariikh ku saabsan ururkii al-itixaad waxaynu sidoo kale ka hadalnay ictisaamka taariikhdooda xilligii la aas-aasayey manhajkooda siduu ku bilowday iyo inxiraafka ku dhacay ururkaasi caawana dhegaystayaal qaybtan toddobaad waxaynu si gaar ah ugu falanqayn doonnaa taariikhdii jihaadka ee ururkii al-itixaad ay ku lahaayeen dhulka soomaali galbeed ee etoobiya ay gumaysato iyo dibindaabyadii ururka ictisaamku ay la damacsanaayeen mujaahidiintii ka dagaalamaysay dhulka soomaali galbeed maxaa ka jira in jabhaddii soomaali galbeed ka dagaalamaysay ururkii al-itixaad mar in hoggaanka loo doortay sheekh maxamed cabdi umal isla markaana lix bilood kadib uu sheegay in uusan gudaha dhulkaasi ka dagaalami karin xilkana uu soo wareejiyey isagoo dibadda u ruqaansaday arrimahaasoo idil ayaan caawa faaqidi doonnaa hase yeeshee markan aan idiin soo gudbiyo sheekh cabdulaahi raabi oo ka mid ah culamaauddiinka soomaaliyeed kana soo dagaalamay dhulka soomaali galbeed jabhadaha halkaa ka jirayna mar hoggaan u soo noqday ayaannu waxaan wax ka weydiinnay dhulka soomaali galbeed oo horay kaga mid ahaa dhulkii loo aqooni jiray harar muddo dhowr boqol oo sano ana muslimiintu ay ka tarinayeen taariikhda harar jazakum allah khayr idaacat lfurqaan juhuuddiina allah barakeeye subxaanau watacaala ninka la yidhaha korsofo waa ninka aabbaha ama imberaatoriyadda xabashida la yidhaahdo waa ninka markaad wadanka aad geshid daarul hijratain wadanka ay gaaladu haysato daarul hijratain anu aan leeyahay in la yidhaahda qumano maarata in waddan etoobiya la yidhaahday aynsan haboonayn nimankaasi ninkaas axmed gurey dabadiisii markii uu wadanka uu qabtay goboladii ay herar ka muxuu aha ay xukumi jirtay toddobadii sabt sabat imaaraat idraasiya waxa lagu magacaabo herar baa caasimad u ahayd goboladaasi ee islaamka uu xukumi jiray magaalada marka iyo barawi iyo waxay kamid ahaan jirtay goboladii laga xukumi jiray herar herar baa caasimad u ahayd dadka muslimiinta ah toddoba boqol oo sano ayuu calankii islaamku herar ka taagnaa goboladii uu xukumi jiray islaamku waxaa kamid ah dawla cusmaaniya oo hoos tegi jiray gobolka la yidhaahdo hadyi cadli shawa baali waxaana hadda soomaali galbeed hadda loo yaqaano herargii loo yaqaano caasimada herargi zaylaci zaylac baan ka wadaa toddobadaa imaaradood bay ahaan jireen oo laga xukumi jiray caasimaduna ay herar ahayd herar maxaa ku yiilay masaajidkii ugu weynaa culimadu taarikh markay ka sheekeynayaan labada xarameyn markii laga reebo maskii masaajid ahaan ugu weynaaba muslimiintu ay lahaayeen ayaa ku yiilay korsafo markaa markii uu soo jabiyey ciidamadii axmed guri baqaayaadkoodii iyo ay jabeen waxa weeyaan wuxuu soo qabtay gobollo gobolkii u dambeeyey uu qabtay waxaa kamid ahaa shawa shawa waxaa la yidhaha gobolkan ay ku taalla hadda adisababa waxayna u magacaabeen adisababa waxaa la odhan jiray luqada oromiga fini fini baa la odhan jiray markii uu qabtay maalin jumca ayuu soo galay taariikhda sa ad ood maqasheen dadkii oo jumcadii masaajidada ku tukanayay oo ciidamadiisii ku fasaxay dadkii waa lasoo wada qabtay kumaankum qof baa meeshaa la isugu keenay dadka ashhaadta odhan jiray laa ilaaha ila allahu buu ruux la arkaba odhe odhanayay saraakiil aada u badan oo ay badanna waa watay laa ilaaha ila allahu ruuxu markuu yidhaahdaba carabka iyo sanka iyo dhagaha iyo dakarka ayuu ka goynayay dadkii dhigbax buu meel ugu wada xayiray dadkii markii ay muddo sida ay ahaayeen waa laayay waad maqasheen dadkii waa safay kursi buu kor dhigay kursigii buu ku fuulay wuxuu yidhi wallahi buu yihi sanadkan soo socda haddii aan noolaado waxaan rabaa macnaha qasadkayga uu yahay soomaalida meel dhow bay wax ka fiiriyaan ujeedada ka weyni ma aha dhul fog oo hadda etoobiya iyo meesha ah ee meesha laisku haystaan rabaa inaan u iftiimiyo uu dhaartay oo wuxuu yidhi wallahi lain cishtu sanad qaabila sanadkan soo socda haddii aan noolaado satamdad imberaatoriyatii waxaan calanka ka taagi doonaa ku fidin doonaa imberaatoriyada xabashida min nairobi wa min huna kharduum wa caasimatuna taytayla yuhi dhankana nairobi baan calanka taagayaa dhankana kharduum baan ka taagayaa caasimada aan leenahay aniga iyo awowyaday iyo ajdaadayna taytayley wey taytayley xabashidu waxay u taqaanaa balcad waxa weeyaan waa qarnigii aada u fog waktiga hadda aan ka sheekaynayno ninkaasi almuhima waa baktiyey waa tegey rag baa uga dambeeyey laakiin wax weyn oo muhiim ah waxaa qabtay imbaratoryadii melilik baa qabtay melilik markii uu qabtay duulaankiibuu soo waday oo caasimadii muslimiinta ee herar ayuu gacanta ku dhigay kun sideed boqol siddeetan iyo sideedii ayaa herar ay gacanta u gashay imbaratoriyadda maaragtay yani xabashida waxa uu sameeyey hadda kama gaari karo oo hebel bay ahayd saasa saasay wuxu dhacday waktigeedii waa midiya baan hadda ka hadlayaa markii uu dadkii soo galay waxa la wixii rag ahaa oo dhan buu meesha isugu keenay waad maqasheen meesha afaridoodka uu dadkii kusoo ururiyey dadkiibuu sanka iyo carabka iyo ashaabtu yidhi ayuu ka wada guray kaasi markaa waa wada dabxiyey dadkii oo dhan toga heerar ee masaajidka markaad magaalada saa ugashid masaajidka waa kan kaasoo qabanaya dhanka buurta masaajid aada u weyn buu ahaa masaajidka hortiisii buu maarata inuu dadkii ku wada gawracay dadkiibuu kursi buu kor saartay uu dhaartay oo wuxuu yidhi haddii aan noolaado sanadkan soo socda min min nairobi ilaa kharduum baan ka taagayaa calanka imbaratoriyadda wasaabni kaniisati kaniisati wa kaniisata aabaa'i wa ajdaadi caasimatuna caasimatii buu yihi wa caasimatu aabaa'i taytayley haddii aan noolaadana sanadkan soo socdana waxaan ka dhisayaa kaniisadii aan lahayn iyo caasimadii aan awowyaday ee taytayley melilik marka kun sideed boqol iyo siddeetan iyo sideedii markay wuxuu soo diray ciidan buu soo diray soomaalidu ay baqlaha u yaqaanaan ciidankaasi herar buu kasoo dhaqaaqay ciidan aada u xoog badan buu ahaa meeshaasuu kasoo dhacay fiiq buu kasoo dhacay meesha geeldoox la yidhaha buu soo maray emay buu soo maray goday oon markaa jirin oo dhul ah buu soo maray qallaafo oo magaalo ahayd buu soo maray beledweynu meeshaa kaga soo istaagay ciidankaasi doolo burdo ayuu yimid waxay kusoo istaageen balcad muddo ayay joogeen hal sano lagu qiyaasay waad maqasheen taariikhdu iyo raggii iyo imaamkii meesha iyo ka dagaalamay iyo waa la yaqaanaa waxaa waday nink dalyaqaan oo soomaali ah dhaqana baylah baa la yidhaha waa nin soomaali ah oo la yaqaano ayaa ciidanka dal aqoon u ahaa sanad markay joogeen oo ay ka sugayeen in uu ka daba yimaado boqorkoodii iyo imbaratoriyadii oo kaniisadiina ay meeshaas maaratayn ay uga sii dhisaan ayaa cudur furuq la yidhaha ku dhacay maaratayn ilaahay cudur buu jirkoodii kasoo bixiyey malaria iyo cudurro xunna waa ku dhaceen soomaalidu markaa meeshaasay la dagaalameen oo dagaalkii gudumada iyo masaarta ayaa la yidhaahdaa xabashida waa kii meesha laga saaray ee taariikhda aad ku maqasheen haddaba dhegaystayaal dhulkaasi taariikhdaasi fog lahaa ee sheekh cabdullaahi raabbi uu ka sheekeeyey waxaa ka jiray jabhado ka dagaalamayey in muddo ah kuwaasi oo ururkii al-itixaad al-islaami hoos tegi jiray jabhadihii halkaasi ka jiray ayaa meesha ka baxay iyadoo hoggaankoodiina heshiis ay la galeen dowladda etoobiya barnaamijkan kan xiga ayaan ku falanqayn doonnaa heshiiskaasi ibraahim dheere uu la galay dowladda etoobiya wixii uu ku saabsanaa qaabkii uu la heshiiyey iyo codad kala duwan oo umuurtaasi ku aadan oo aynu faaqidi doonno laakiin barnaamijkan si gaar ah waxaynu sharaxaad dheeri oo uga bixin doonnaa wixii ka jira dhulka soomaali galbeed ee etoobiya ay gumaysato halkaasi oo dagaallo xooggan ay ka dhaceen sannadihii la soo dhaafay sheekh cabdiqani kabajecel waxa uu ka mid ahaa culummadii ka soo dagaalamay dhulka soomaali galbeed waxa uu si gaar ah ula socdaa taariikhda dhulkaasi waxaynu kala sheekaysannay jihaadkii halkaa ka jiray sida uu ku bilowday iyo qaabkii uu isku beddelay isagoo tilmaamay in ururkii ictisaamka kaalin lixaad leh ay ku lahaayeen dibindaabyada mujaahidiintii halkaa ka dagaalamaysay sheekh cabdiqani kabajecel ayaa arrimahaasoo idilka waraysannay bismi illah alxamdu lilah wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wadiin wasala allahuma calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wabacdu jazakum allahu khayran awalan waxaan u mahadnaqayaa allah subxaanahu watacaala bacdallahi waxaan u mahadnaqayaa walaalaha idaacadda alfurqaan sida wanaagsan ee ummadda ay uga hadfatirayaan iskaarsiinta intaa kadib jihaadkii ka bilowday soomaali galbeed dhulka loo yaqaana runtii magacaasna waxaa is dhihi karaa waxaa la bixiyey kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii laakiin ururka al-itixaad ee gobolkaas soomaalida ay jirta ka dagaalgalay jihaadkaas wuxuu bilowday burburkii maxamed siyaad dare kun sagaal boqol sagaashan iyo kowgii markii saxwadii islaamiga ahayd xarakadii itixaad ee ka jirtay dowladii soomaaliya rag badan oo kamid ah oo culimo ay ku noqdeen gobolkaasi dib ugu laabteen ayaa halkaa waxaa ka bilowday dacwo wadada mucaskar runtii ururkii al-itixaad ee gobolkaas tagay markii hore wuxuu bilaabay dacwo magaalooyinka ah waxaana halkaas isla la xusin mudan dawladii mingisto iyadana isku mar ay dhahayn dawladii siyaad barre iyo soo gelitaankii tigreega oo markaa cusbaa inay markaa sameeyeen ururo u tartamo gobolka sida onlf oo kale soomaali galbeed nimankii la oran jiray oo kuwan hadda aan ahayna soomaali galbeed maxamed siyaad baa xilligiisa la bixiyey ahay kun sagaal boqol toddobaatankii lixdii iyo ururka alitaxaad laftiisa oo markaa gobolka galay ayaa dhammaan waxaa loo sameeyey xafiisyo iyo calamo kala duwan ay kaga qaybgeli karaan doorasho xor ah federaalka etoobiya markaas ay kulligood u madax banaan yihiin ururkii wuxuu ka mid noqday dad xafiisyada loo furay sida nabadgelyada ah dacwadana waday muddo yar kadibna runtii culimadii halkaas ugu tagtay intii badneed oo shahiiday waxay ku guuleysteen inay furaan mucaskar ayna dawladii tigreega markaas ama etoobiya ama tigreega hogaaminayeen ayna raalli ka ahayn laisku ogaa in jiro xafiisyo iyo calamo un taagan oo keli ah culimaduna waxay ku guuleysteen in mucaskar weyn furaan oo loogu magac dar la yiraahdo mucaskarkii halooyo oo degmada goday u jirta boqol iyo labaatan kilomitr dhinaca bari mucaskarkaas oo ilaa saddex dafco dafcadii koobaad dafcadii labaad dafcadii saddexaad ay kasoo baxeen dafcadii afraad oo ku jirta oo saddexdaa dafcee kale ay ka qalinjabiyeen tababarkii caskariga ahaa ayaa tigreega waxaa u cuntami waayay mucaskarka inuu sii jiro maadaama halkaa mucaskar gobolka oo dhan ku yaalo ciidamadii tigreega oo markaas ka talin hayay magaalada goday iyo qabridahre iyo dhagaxbuur waxay soo xashdiyeen ciidamadoodii waxayna weerar ku qaadeen mucaskarkii ku yaalay haloyo ee degmada goday boqol iyo labaatan kilomitr u jiray halkaasna dagaal xoogan ayaa ka dhacay sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii bishii sideedaad ayay ahayd iyagoo markaas ku xisaabtamaya inay soo afkaraan mucaskarkaas oo keligii gobolka ku yaalay runtii dagaal xoogan ayay halkaas kala kulmeen mujaahidiintii markaas joogtay halkaas waxaa ku shahiiday ilaahay ha ka aqbalo guddoomiyihii ama mas-uulkii xarakadii itixaad ee gobolkaas sheekh cabdullaahi bede ku-xigeenkiisii sheekh amiir cali kabe iyo sheekh cabdullaahi yare oo sheekh cabdullaahi sheekh axmed loo yaqaano maktabka dacwada ahaa iyo rag badan oo kale oo mas-uuliyiina waxaa ku dhaawacma oo kale mas-uulkii wasiirka xarbiga sheekh cabdalle iraad oo dib ka shahiida asaga runtii dagaalkaas dagaal xoogan buu ahaa ciidamadii tigreegana kuma guuleysan inay soo afjaraan sanadkaas kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii bishii sideedaad kadib waxaa dhacday mucaskarkii markii dagaalkaas weyn uu ka dhacay ciidamadii tigreg oo markaa t b l f keliya ahaa aysan jirin federaalkan etoobiya oo tigrega qowmiyadda tigrega keliya markaas ahaa waxaa ku faaftay oo ku soo furmay bad ayna celin karin iyo murjado aada u xoog badan waxaa meel walba ka soo baxay markii ay dadkii mucaskarka weerareen oo odayaashii iyo qiyaadadii ay shahiideen cid walba oo magaalada ku jirtay hadday macalimiintii dugsiyada ahaayeen hadday ganacsatadii ahaayeen hadday dhalinyaradii iskuulaadka ahaayeen runtii magaalooyinka gobolka u ka koobnaa laga soo bilaabay jasiga ilaa iyo goday waxaa soo baxay raggii ku jiray ee mujaahidiinta ahaa ayaguna mucaskarka soo afjara islahaayeen runtii dagaalkaas kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii bishii sideedaad habeen talaadaha ka bilowda haloyo wuxuu sababay inuu labaatan sano socdo oo afjar uu ilaahay subxaanahu watacaala ka ilaaliyo in lasoo afjaro isla sanadkaa kun sagaal boqol sagaashan iyo labadaas waxaa dhacay dagaalka weynaa caamkaa loo yaqaanay degmada danaan meesha la yidhaahdo qoro ka dhacay oo mujaahidiintu aada u caraysan ciyaadadooda oo shahiida ka caraysan ay mar labaad weerarta etoobiya ama tigreagow halkaana ciidamo saddex boqol ilaa afar boqol oo degmada goday ka baxay waxaa la yidhahdaa maalinkaas wax kasoo laaftay toban nin ayaa jiray dadku inta badan taariikhda aada u joogay iyo goobjoogayaashii dagaalka toban nin ayaa kasoo noqotaa la yidhaahdaa sanadkaa dagaalkii dhacay sagaal boqol sagaashan iyo labadii maamkii laga reebo mucaskarka weyn haloya waxaa kamid ahayd meelaha caanka oo ciidamadii tigreega iyo saraakiishooduba ay ku dhamaadeen dagaalkaas qora oo degmada dhanaan ah kabtinaag oo degmada qabridahre ah yeed ama degmada yeed oo gobolka bokool ka tirsan waa meelihii ciidamada tigreega ama birti tigreega nagii loo yaqaano saraakiisha ah oo xilligii migisi soo dagaalamay aada iyo aad runtii gacanta weyn mujaahidiinta ugu gaarsiiyeen jihaadkiina wuu sii fiday waxaana dhacday sagaalka gobol ee la dhaho kililka shanaad uu ka kooban yahay waxay u bixiyeen inuu ku fiday jihaadkii ay mucaskarka inay kusoo afjaraan ay rabeen sanadkaas sanadii iyo haddaan horey usii socno kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii inta sagaashan saddexdaa u imaanna sheekh cabdiqani kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii etoobiya markii ay ku fashilmeen in mucaskarkii in raggii ka soo baxay ay la dagaalamaan oo ay baabi'iyaan hogaankiina uu shahiiday yaa xilka sii qabtay raacilka waxaa la wareegay oo raacilka markaa mujaahidiinta islamarkiiba u diyaariyeen mas-uul kale oo la yidhaahdo sheekh cabdisalaan cismaan cabdisalaan oo ilaa muddo dheer soo wada xilka kasii soco sanadkii xigay wixii dhacay kun sagaal boqol sagaashan saddexdii sagaashan iyo saddexdii runtii waxaa dhacday waxyaale aada u fara badan waqooyin badan baa sanadkaas ka dhacay gobolka ciidamada tigreega oo markaas weli aan ku guuleysanin federaalka etoobiya waxaa la yidhahda inay la baxaan waxaa dhacday jihaadka inuu bara- ballaartay mucaskar kale oo bullaale la yidhaahdo oo degmada dhagax buur ka tirsan ka soo baxo saddex boqol iyo taqriiban markii gaarayay mujaahidiintii mucaskarka halooya ka baxay mut- dadkii mujaahidiinta ah mutadawiciinta loo yaqaano magaalooyinka ka baxay inay isugu tageen gobolka nodob oo dhulka loo yaqaano qarri juqada buuraleyda ah waxaa guul labaad ahayd inuu jihaadka sii ballaartay kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii waxaa soo galay gobolkaas walaalihii al oo muhaajiriinta ahaa oo ka yimid khaarijka una soo gurmaday gobolkaas jihaadkii ka socday walaalahood ilaa laba iyo toban walaalo muhaajiriin oo dhammaantood khiyaado ahaa ayaa gobolka soo galay waxaa kaloo xusin mudan oo sanadkaa gobolka soo galay kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ciidamadii ururka ictisaam ay mujaahidiinta ay bari ku kala direen qaybahoodii kale ee yidhi anagu haddii jihaadka kala dirteen waxaan xoojinaynaa walaalaha anaga gudaha etoobiya ka dagaalamaya iyo rag markii hore ka gurmaday gobolka laftiisa intuuna dagaalkan dhicin halooye ka bilowday oo bari u gurmaday walaalahoodii bari raggii walaalahood u gurmaday oo soo laaftay iyo rag walaalihii bari ka soo raacay isla sagaashan iyo saddexda ayagana waxay kusoo biireen walaalihii gudaha etoobiya ka dagaalamahayay dhinacaas iyo gedena waxaa kasoo tallaabay walaalo muhaajiriin ahaa oo ayagana ahaa muhaajiriin usoo hijrooday inay camalkaa wadaan sanadkii sagaal kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii waxaa lagu xusuustaa sanadkaas walaalaha inay fureen dawlaad iyo mucaskaraad aada u fara badan oo raggu ay fawja fawjan oga soo baxayeen sanadka kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii dhammaantii wuxuu uqa- wuxuu u badnaa tababaro iyo diyaarintii ciidamada iyo dawladda etoobiya ku wareertay dagaalkii sagaashan iyo labada ay bilowday oo meel ay ka gaarto ama meel ay kasoo adkayto aan jirin qowmiyadda tigreega oo dagaalka keligeed ku ahayd oon ku fillayn mujaahidiinta inay soo aftaraan gobolkan uu ku ballaarnaa midnimadan iyo federaalkan ethoobiana aysan markaa jirin dhammaan sanadkaas waxaa la oran karaa mujaahidiintu siday rabaan bay gobolka u dhex marayeen uga baxayeen soomaaliya u aadayeen muhaajiriintu usoo gelayeen uga baxayeen tababaro u qaateen sanadkaas waxaa la oran karaa walaalaha muhaajiriin iyo ansaaraha gobolka ku kulmay ijtihaadkoodii iyo dadaalkoodiibuna u badnaa baa la oran karaa dagaalo waaweyn ma dhicin hogaankana waxaa hayay walaalkii xilligaas iyada walaalihii markii shiideen lagu wareejiyey sanadii kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii bishii shanaad ayay tigreeg waxay u adkeysan waayeen muhaajiriintii iyo ansaartii gacmaha isqabsaday ee gobolka tababarka ka furay ee degmada qari jiqood ama buuraleyda qari jiqood oo aada u waaweyn tababarada ka sameynayay kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii bishii shanaad waxaa dhacay dagaalkii saddex geesoodka ahaa ee weynaa ee loogu talagalay ururkii al-itixaad ee ka dagaalamaya gobolka in lagu soo afjaro saddex geesood markaan leeyahay dagaalkaas xagga cirka waxaa ka caawinaya maraykan dhinaca qiyaadada iyo hogaankana eliteria oo xilliga etoobiya ay isku fiicnaayeen dhinaca dhulka iyo afantarigana ciidamada tigreeg ay ahaayeen marka saddexdaa dowladood ayaa ka qayb qaatay kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii xamladii weyneyd ee loo yaqaanay soo aftarka ururka al-itixaad ee gobolkaas runtii dagaalkaas dagaal aada u culus ahaa tigreegu gobolka waxay keeneen baa la yidhahdaa ilaa lixdan kun oo ciidamadii sii jooga ay kusoo siyaadiyeen qiyaado ka badan saddex boqol oo dawladda ka socota eritrea iyo diyaaradaha dagaalka ilaa toban gaaraya maraykanka iyo faransiisku ay lahaayeen xamladaasu ilaahay mahadi waxay la soo kulantay mujaahidiinta dawlaad ka soo baxay tababar walaalahoodii muhaajiriinta ay ka soo saareen nin walba muhiimada uu leeyahay uu yaqaano qaybihii ciidamada kala duwan ay leeyihin bay la kulantay walaaluhuna waxay ku talagaleen inay dagaalka daba dheereeyaan runtii dhulkii walaalaha lagu tababeri jiray ee qari juqood loo yaqaanay ee hawdka ahaa walaaluhu way ka intishaareen gobolada sagaalka ana loo qaybiyey ciidamada nin walba ama ciidan walbana waxaa loo diyaariyey meesha ay kasoo baxeen in loo dabamara masalan jigjiga ciidankii kasoo baxay mujaahidiintu inay dabamaraan dhagaxdu qabri daar oo kale in loo dabamaro goday oo kale wardheer oo kale dhammaan meelii ay kasoo baxeen ilaahayna subxaanahu watacaala xamlada lix bilood bay socotay lix bilood kadibna waxaa lagu xusuustaa xamladaasi in maraykanna diyaaradihiisa uu qaatay eliterina qiyaadihiisa ay la baxday ciidamadii tigreeguna ay magaalooyinkooda dib ugu laafteen dagaaladaas kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii bisha shanaad ah xamlooyinka ugu waaweynaa oo la isku fara saaray mujaahidiinta iyo tigre ay ku kala baxeen hogaamiyaasha sare ee tigre ay ku baxeen runtii waxaa kamid ahaa dagaalkii ka dhacay golduulaan oo degmada qabildaare korkeeda ahaa ama laga xukumay dagaalkii war muslim oo degmada dhagax buur ahaa dagaalkii ceel bulul ama la saleemaan midkaa bahdaba oo degmada goday ahaa waa dagaaladii ugu waaweynaa saraakiisha tigreeg oo ay yani xamladii weyneyd ay uga socon weyday mujaahidiintu ay wacdaraha ku tuseen diyaaraduhu qayb qaateen runtii sagaashan iyo afartii laga bilaabo bishii shanaad ilaa bishii shan iyo tobnaad waxaa socotay xamladaas waxaana dhacday ciidamadii tigreega inay magaalooyinka dib ugu laabtaan waqcooyinka waaweyn aan xusana ay dhacaan dawladda maraykankuna ay diyaaradaheedii dib u qaadatay faransiisku sanadkaa dhammaanti wuxuu ku dhamaadaa la oran karaa laga bilaabo bishii shanaad ilaa bishii laba iyo tobnaad xamladaas la iswatay mujaahidiintuna ay sumuudkooda iyo muujinayeen gobolka inayna meel uga bixin dawladahan saddexdan ay ku talagaleen inay soo aftaraan muduka al-itixaad ee gobolka ka dagaalamayay runtii waxaa la oran karaa waa sanadkii ugu dagaal kululaa uguna shuhado badnaa uguna bakti badnaa xagga gaalada la oran karaa markaan xuso walaalaha mujaahidiinta gobolka labaatanka sano ka dagaalamayay runtii waxaa la isdhihi karaa hadda degmada ceel bardo oo kale gobolka bokool ka tirsan ilaa aad ka bilowdo beerarka markii la yidhahdo dhinacaas etoobiya loo qaado ilaa laga gaaro degmada baabili yidhaahdo magaalada harar markeeda laga arko meel aan waqca ka dhicin ama jihaad uusan ka dhicin ama lafaha jaalada iyo ragga inay saddex ooli ma helaysid marka sanadkaasna runtii waxaa la oran karaa waa xamladii weyneed saddex goysoodka waxyaalaha lagu xasuusto dagaalkii gobolkaas soo maray iyo jihaadkii etoobiya markii u adkeysan weyday mujaahidiinta dagaalkoodii waxaa la adeegsaday maraykan oo diyaaradihiis iyo faransiis ay la noqdeen kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii tigreego ama etoobiya waxay diyaarisay iyadoo ururka al-ictisaaf rag kamida la kaashanayo waaweyn in mujaahidiinta wadahadal lala galo oon dagaal lagu wadi karin maadaama qowmiyadda tigreego keliya dagaalkan hogaaminayso kun sagaal boqol sagaashan iyo shantii bishii koowaad ayaa waxay soo direen odayaal iyo dad ictisaamka oo soomaaliya ka tegay iyo niman tallaalan oo raggi gudaha ku jiray oon markaas walaaluha ayna ogeyn oo raba in dagaalka lasoo aftaro waxaana la galay wax loogu magacdaray markaa hudbo etoobiya in lala galo awoodna loo leeyahay ciidamadaan haysano hudnadii sharciga lagu dhisayo markaa ayaa sagaal boqol sagaashan iyo shantii dhacday hudmadaas wadahadalkaas wuxuu socday sanadkaas oo dhan baa la oran karaa ama tobankii bilood ee u horreeyey sanadkaas etoobiyana ama tigre waxyaala ay ka faa'iideen waxaa kamid ahayd qowmiyadda tigreega ee keliya dagaalkaas ku jirtay inay ka baxaan oo ay la baxaan magaca e b r d s ama federaalka etoobiya oy kula midowday qowmiyadii oromada iyo gambeelaha iyo tigreega markaa in ciidamadii tigreega t b l s loo bedelay e b r d s ama ihaadig sida ay dadku u qayba u taqaano oo ah saddexdaa qowmiyadoo laysku daray waxyaalaha etoobiya ka faa'iidada kamid ahayd heshiiskii intii uu socday waxyaalihii kaleo etoobiya faa'iido ama tigreega waxaa kamid ahayd inay ku wareereen mujaahidiinta saldhigyadooda iyo laga bilaabo jigjiga ilaa mustaxiil iyo qalaafe meelaha iyo qidaacyadooda inay kala bartaan raadiyaan tobankaa sana heshiiska lagu jiray inay ciidamo badan tababartaan inay federal etoobiya sameeyaan runtii sanadkaana waxaa la oran karaa walaaluhu waxay idabada u aaseen oy diideen marnaba inay isdhiibaan inay etoobiya wadahadal kale lala galo waxay ku hadlaayeen ama wadahadalkay dalbayeen waxaa kamid ahayd mutacalimiinta haddaad xarakada itixaadka yihiin gobolkan waa idinka aqoon-yahanadii waa idinka wadanka la wareega ciidamada militariga oo laydinka qaadayaa booliiska iyo maamulka dhexoo dhan idinku la wareega federaalka etoobiya hoos imaada saa doontaan isu maamula mujaahidiintuna waxay taagnaayeen kitaabka ilaahay baan u gargaaraynaa masiirkanagu waa in lagu xukumo gobolkan kitaabka ilaahay sidaa darteed ciidamadaada kala bax calal aqal markaad gobolka soomaalida ama ilaa ajisababa aad tagto ood ka baxdo baanu wada hadli karaa ama wax isugu imaan karaa ay mujaahidiintuna istaageen nali zanawi iyo hogaankiisina waa u citamin weyday sanadkaas dhammaantii waxaa loogu magacdaray sanadkii hudnada ama heshiiska lala galay dawladii etoobiya wuxuuna ku dhammaaday bishii labiyo tobnaad ee sanadkaas fashil waxaana dib u bilowday kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii bishii koowaad dagaaladii jihaadka oo la oran karo walaaluhuna way ka faa'iideysteen tobankii bilood oo walaaluhu way tababarteen rag badan bay walaalahooda soomaaliya kasoo galay muhaajiriin kalaa timid yani ayaguna faa'iideysiga dhinacooday mar runtii ka faa'iideysanayeen kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii waxaa dhacay dagaaladii ugu waaweynaa oo lamid ahaa tii sagaashan iyo afar saddex geesoodka oo kalaa la oran karaa waxay qaadeen xamlo culus leeyihiin lixdii bilo ama tobankii bilood heshiiska lagu jiro waad faa'iideen ciidamada diyaarsateen oromo iyo gambeelaad hesheen qowmiyada etoobiya aad hesheen sidaa darteed waad soo afjari kartaan maanta waxaa hal mara dagaal uu ka bilowday degmada mustaxiil ama qalaafe laga bilaabo ilaa iyo baadbi iyo jigjigo dheerarka marka la yidhaahdo ballacana degmada wardheer degmooyin hoos imaada qoriyle iyo caado laga bilaabo ilaa iyo webiga shabeelle lagu imaado iimay iyo maxaan ku idhahdaa goday iyo baaqorow intaa hal mara waxaa ka qarxay kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii dagaalan mujaahidiintuna maadaama heshiiskii burburay waxyaalahay dagaalka ku bilaabeen oo lagu xusuusta waxaa kamid ahayd maadaama heshiiskii uu burburay etoobiya in ay ballanti ka baxay in hal mara magaalooyinka habeenka ballanta laga baxay ee waftiga wadahadalka ugu jiray xarakada itixaad ay soo sheegeen wadahadalka inuu burburay laga bilaabo qalaas ilaa jigjiga ilaa labaatan iyo laba magaalo oo harar iyo dirnab ay ku jiraan in hal mara uu qarxyo laga mujaahidiinta ay ka sameeyeen iyo nooca istishhaadiga ahaa oo afraad ah rag dadka ahaa runtii kadibna waxaa ku xigsaday dagaaladii sanadka kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii waxaa dhacay dagaal aad caniif ah oo la yaqaano oo macruuf gobolkaas ka ahaa etoobiya oo federaalka etoobiya la baxday oo gambeelle iyo oromo iyo qowmiyado badan wadata iyo mujaahidiinta mar labaad carcartooda wata haddana marka halkaas uu ka bilowday sanadkaas waxaa la odhan karaa waa xamladii labaad ee sagaashan iyo afartii soo raacday meelihii ay ka dhaceenna waxaa kamid ahayd dagaaladii ugu ooslaa iyadana sidoo kale milmil oo kale meesha la yidhaahdo oo la yaqaano sarkaalkii hogaaminaya kontonla ay dadka soomaalida u yaqaaneen oo xamlada dhan oo gobolka hogaaminaya uu ku baktiyey milmil oo gobolka dhagaxbuur kamid a waxaa kamid ahayd meelihii laysku fara saaray caanka ahayd oo kale madab oo degmada dhanaan kamid ahayd runtii dagaalkaas waxaa kamid ahayd goonle oo kamid a dhagaxbuur waxaa kamid ahayd algo ama qaaxo oo loo yaqaano oo gobolka jigjiga kamid ahayd runtii sanadkaa qiyaadada dagaalka hogaaminaysa xarakada itixaadna iyo dhalinyarada yareerkaana uma kala harin baa la oran karaa sanadkaa waxaa shahiiday oo ilaahay subxaana watacaala uu doortay qiyaado la yaqaano caan ahayd waxaa kamid ahaa mustafa carab maxamuud wasiirka xarbiga ee xarakada gobolkaas oo dhan baa kamid ahaa oo dagaalka xidigii hogaaminaya mujaahidiinta ahaa digreegana ay aada iyo aada runtii ugu noqday laf dhuun gashay waxaa shahiiday sheekh cabdillaahi axmed sahal oo ahaa raggii sagaashamiedkii ilaa sagaashankii kowgii ciidamadii unisom kula dagaalamay muqdisho ee macali aadan raggiisii ay iskamid ahayn cabdullaahi axmed saal sheekha weynaha caanka ahaa wuxuu ku shahiiday alga ama baabili isagana oo harar u dhow waxaa shahiiday sanadkaa lagu xusuustaa wasiirka xarbiga mustafa carab aabihii carab maxamuud oo toddobaatan jir ah oo isku meel ku shahiideen shahiid ibnu shahiid uga bixiyeen mustafa carab isagii aabihiisa aada dagaalka ku wada jiray isagii odaygii dhal carab oo toddobaatan jira iyo wiilkiisa wasiiru xarbi ahaabaa isku meel ku shahiiday haa waxaa shahiiday wasiirkii ama andhaha wasiir aan oranay maktabkii khaarijiga markaa caligaaf daahir sheekh ibraahim oo ahaa maktabka markaa cilaamka runtii rag lagu xusuusto sheekh cabdiraxmaan sayid oo ahaa maktab shuurada gudoomiyihii shuurada sheekh cabdiraxmaan xasan wacdi oo ahaa tigreega ciidamada qaybta dhagaxbuur halkaas waxaa kaloo aada iyo aada ayagana ugu baaba-ay sidoo kale ciidamadii tigreega saraakiishoodii sanadkaa waxaa lagu xusuustaa qiyaadadii xarakada itixaad inay iyadu dagaalka fooda hore ahaayeen safka hore ay dhalinyarada iyaga ugu horreeyeen hogaaminayeen ilaahay xifdiya gobolkaas ka dagaalamaya markaas runtii waxaa la iswaran karaa sanadkan etoobiya iyo xankii ay lahayd mayna la kulmin dagaalkuna wuxuu noqday dagaal sii daba meeraada waxaa la oran karaa sanadaas kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii mustafa carab wasiir xarbiga markuu sheegeyna sheekh cabdullaahi iraada ku-xigeenkiisa wasiir xarbi ahaabaa hogaanka sii qabtay isagana waxaa la oran karaa wuxuu kamid ahaa raggii dagaalka aada u hogaamiyey ilaa sagaashan iyo sideedii isagoo magaalada muqdisho u yimid shaqo jihaadka ku saabsan hogaami kooxayadii muqdisho la yaqaanay dadka dhoofin jira ama sagaalkii nin ay ku dileen degmada tawfiiq magaalada muqdisho iyagoo rabay inay etoobiya u dhiibaan isagana uu diiday wuxuu ku sheegay isagoo markii dambe magaalada muqdisho ayadoo dawladda etoobiya rabay in loo gaxangeliyo isna uu ka dagaalamay ayaabaa sii waday hawshii jihaadkaas runtii taariikhdaas lawalalayaal waxaa xusun mudnayd wixii wasiira labada wasiir waxaa isaga dambeeyey sagaashan iyo toddobadii markay shahiideen kadib hoos udhac badan baa ku yimid baa la oran karaa oo waxaa lug ku yeeshay ururka al ictisaam iyo sheekh ibraahim dheerahan hadda tegay iyo nashaad iyo nimankaas cumalada ahaa maadaama qiyaadadii shahiideen dhalinyaradiina in badan oo kamid ah ay runtii xoogaa tacayur ku yar dhacay way ka faa'iidaysteen inay ayagu markaas la wareegaan hogaankii inta badan nashaad ninka la yidhaahdo oo kale ibraahim dheere oo dibadahaas markaa dhaqaalaha kasoo aruurin jiray oo kusoo caanbaxay isagu inuu dibadaha wax kasoo aruuriyo markii horena jaamacatul madiina dhigan jiray jihaadka gudaha intu socday kadibna maraykan iyo dhinaca u wareegay oo la oran karaba seexada jihaadka laba jeer buu ka tegayba ilaa hadda markuu xaday oo ilaahay subxaana watacaala uu gacanta adag u gelinaya ma ahane runtii laba jeer ama saddex jeer ka badanba gudaha ma tegin wixii intaa ka dambeeyey waxaa xusun niman sagaal kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii in shir weyn oo magaalada muqdisho ka dhacay oo mujaahidiinta gudaha ay magaalada muqdisho ku qabsadeen iyadoo la qiyaadadii hadday shahiiday runtii odayaasha soo haray oo ictisaam lug ku yeeshay oo muqdisho fadhiistay oo yacni runtii hantidii mujaahidiintana dhiigoodii muqdisho la fadhiista oo ku gadanayay lacagihii dibadda ay kasoo dawarsanayeen camalkii aan u cidayno mar labaadna aan xoojino sagaashan iyo sideed iyo shir weyn magaalada muqdisho lagu lagu galay waxaa lagu doortay camalkii gudaha inuu hogaamiyo sheekh umal oo dadku in badan hadda ayna ku baraarugsanayn oo in badan sheegay in camalka la maro sidoon dadka loo ogolayn ayaa waxaa kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii loo dhiibay inuu hogaamiyo camalkii jihaadiga ahaa ee ka socday gobolkaas soomaali galbeed sheekh umal lix bilood markuu hayay gudihii inuu galana laisku ogaa gudana ma geli karo liiri camalkana ma wadi karo istiqaalu ka dhiibtay lix bilood kadib inuuna hayn karin runtii dadku waxaan jeclay inay ku baraarugaan sheekh umar iyo raggiis waxay ku celceliyeen camalka waa la maro say taladii dadka looma ogola in isagaba mar loo dhiibay oo lix bilood xukumahaya soomaali galbeed sheekh umar dadka way ka maqantay inta badan kadibna u adkeysan waayey jihaadki iyo xabad iyo kureylkii socotay isaguna iska dhiibay waxaa la oran karaa kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii in ay degmada qoryooley oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan ay shir ku galeen ibraahim dheere iyo nashaad ninkan labada nin oo hadda camalka dhiibtay iyo guddoomiyihii xilligaas xarakada hogaaminayo casoowe la yidhaahdo runtiina la dhaho aan bedelo magaca alitixaad wuxuu noqday magaca argagixisa wuxuu noqday magaca alqaacida wuxuu noqday magacaana keligiina ku dagaalami karin dadkii iyo deegaanka gobolkaasu way kasoo horjeedaan yacni soomaali galbeed aan la baxno dagaalka soomaaliya gelino degmada qodolada fadhiisteen runtii arrintaas mujaahidiintu way diidanaayen ururka al-itixaad magaciisii oo walaalaha ummadda soomaalida o dhan ka dhexeeyay oo gobolka looga dagaalamayay in lagu bedelo magaca soomaali galbeed wuxuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii degmada qoryooley nimankaan hadda jihaadka iibsaday dhagar ay wadeen bay ahaayeen soomaali ay keenayna dagaal geliyeenna ma aysan jirine dad yar oo mooryaan ah oo soomaali ay soo uruuriyeen oo qabiil walbalaa jiray oo mooryaan qayeelaysa oo sigaarka iyo jaadka cunaysa qoryooley baa markaan waxaa lagu bixiyey magaca soomaali galbeed sagaashan iyo sagaalkii dawlada eliteria hub ay keentay oo soomaaliya soo marayna waa lagu qaybiyey runtii magacii soomaali galbeed halkaasaa lagu bixiyey jihaadkiina waxaa la oran karaa maalinkaasu burburka soo bilaaba eh ma ahayn markay hadda la tageen oo keliya maalinka magaciina la bedelay jihaadkiina horyaan loo dhiibay qayilaysa magaciina soomaali galbeed loo bedelay ayaa waxaa soo bilowday nimanka wadahadalka ayaga etoobiya ahaa wuuna fashilmaa la oran karaa dhowr jeer sanadii labada kun iyo saddexdii waxay kula shireen hargeysa safiirkii etoobiya ufadhiyay hargeysa laba xubnood ay u dirsadeen ibraahim dheeri iyo raggiisa soomaali galbeed ayagoo heshiis kula jiro isdhiibi raba ayaa waxaa dhashay guushii midooda maxaakiimta ee soomaaliya sidaas darteed ayaa waxay yidhaahdeen maanta soomaaliya mujaahidiin iyo maxaakiimtii la wareegeen inaan isdhiibno waa ceeb way ka noqdeen runtii etoobiya ayaga ballan bay lahaayeen laakiin qarsoon midooda maxaakiimta markay burbureen oo wadanka dib looga baxay oo maxaakiimta ay burburteen heshiis wadahadalka dib ay u bilowdeen ilaa hadda labada kun iyo tobanka ay isdhiibeen oo jihaadka ay la tageen runtii gobolkaas waxaa kaloo xusid mudan ictisaamku inay isku daya lowra sameeyeen sanadkii kun sagaal boqol sagaashan saddexdii markii la kala diray mujaahidiintii bari mujaahidiintii etoobiya soo gashay oo walaalaheed inay u nusreeyaan usoo gashay waxaa ka dabeymid wafki ay ururka al-ictisaam soo direen oo bari ka yimid oo cabdiwaaxid xaashi uu hogaaminayay wuxuu markaa mujaahidiinta ugu yimid ama noogu yimid aniguba aan goobjo u ahaa buuraleyda qari jiko ama gobolkaas waxayna dhaheen waxaan kala diray mucaskarkii bari mucaskarkii marka ee shabeellada hoose kii imaamu shaafici ee muqdisho geedo baan kala diray dhammaan waxaan rabnaa idinkaas soo haray gudaha etoobiya ka dagaalama inaad kala dirtaan waxaa la yidhi anagu dhalinyaradii ayay ka cabsoonayeen odayaashuna xiriir bay la lahaayeen way damceen inay ku raacaan dhalinyaradii iyo qiyaadadii yaryarayda markaa hogaaminaysa saxwadaas iyo jihaadkaas ay ka cabsoodeen waxaana la yidhi anagu idinma raaci karno haddaad jihaadka kala dirteen annagu jihaadka insha allah waa wadaynaa kadib waxay ugu hanjabeen dhaqaalihii xarakada ictisaam ama itixaad marka waa idinka goosanaynaa haddii kale waad ka go-aysaan walaalihii gudaha jihaadka ka waday waa idinka go-aynaa bay dhaheen inaad jihaadka kala dirtaan sida bari iyo gedo iyo marka haddaad rabtaan annagu waan wadaynaa jihaadkan mana kala tegayna waana ka go-nay xarakadii ictisaam la oran jiray sidaasuu jihaadka gudaha ku socday laakiin xiriir waxaa jira qiyaadada ah hoose oo isagaa kale gudaha hogaaminaya ictisaamha ka dhexeeyey isku daygii labaad ictisaamna wuxuu ahaa kii rudnadii heshiiska aan sagaashan iyo shanta kasoo shaqeeyey waxaa dabada ka reebay ictisaam uu rabay in lasoo afsaro dagaalkii gobolkaas ka socday ayadoo markaa jihaadku xawligu socdayna way u suurageli weyday isku dagii saddexaadna kan ay ku guulaysteen ayuu ahaabaa la oran karaa waatashe cabdiqani inta badan adiga ayaa runtii dhameeyey oo sanad sanad wixii dhacay ayaad kaga hadashay laakiin waxaa la sheegay in dowladda etoobiya ay laysay in ka badan shan iyo toban kun oo shacab taageersanaa mujaahidiinta sidoo kale etoobiyaanku in ay dileen rag madax uga ahaa magaalooyinka ay gumaysato bal arrinkaasi bal noo faahfaahin waxaa xusid mudan dadkii shucuubta muslimiinta ahaa waxaa la oran karaa sanadkaas kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii xamlada weyn ee soo qaadeen saddex geesoodka elitariya maraykan iyo tigray waxaa lagu dilay baa la yidhaahaa dadka shacabka muslimiinta ee mujaahidiinta taageeray sanadkaa ilaa shan iyo toban kun oo shacaba ayaa dagaalka gobol lagu dilay shan kun oo kamid ahna lama hayaa la yidhahdaa ilaa iyo hadda xabsiyada etoobiya godadkiisii loo geliyey waxaa xusid mudan guddoomiyeyaashii xilligaa sagaashan iyo labadii ama saddexdii federaalka etoobiya markii la bixinayay ay tigraygu u dhiibteen maamulka gobolka waxay shaqeeye wadaniyad ay ku jirto haddayna diini ku jirin maamulkii tigreega markay yidhaahdeen haddaadna dhiseen gobolka maa madax baneeyana runtii way diideen way la dagaalameen guddoomiyaasha dhammaan waa la laaya ayagaana sameeyey waxay ku dileenna waa wax yara dhaqdhaqaaqa ah oo anoo guddoomiyihii godaya guddoomiyihii dhagax buura guddoomiyihii jigjiga ah wiil yaroo tigre oo labaalisla kama amar qaadanaya magaalada anaa guddoomiye ka ah ayaa guddoomiyaasha oo dhan lagu laayay waxaa xusid mudan guddoomiyihii magaalada goday miraad layli runtii habeen madow ayay la baxeen markii hore way dagaalameen staffuu lahaa nin tigre oo labaalisla u yeeray wuu ka diiday dagaala magaalada ka dhexdhacay miraad layli waxaa ka dhintay laba wiil tigreegana laba nin kadib waxaa lagu guulaystay miraad laba sano kadib in lagala baxo isagoo xilkii laga qaaday waxaana la dhahay ilaa hadda meelu ku sameeyay guddoomiyihii gudaya sagaashan saddexdii uu ahaa ee weliba kililka wax ayaga u sameeyeen dadkuna qaar waxay dhahan isagoo noolaa la gubay oo gaas lagu shiday guddoomiyihii magaalada wardheer oo kale ayagoo ay samaysteen xaji madoobe saasoo kale amarkoodu diiday waa la dilay guddoomiyihii qalaafe duulane oo shaati gudiid loo yaqaanay waa dadka aan la haynin guddoomiyihii iyo ku-xigeenkii degmada qabridahar oo kale kontaroolka lagu dilay afar saacad subaxnimo yacni xataa raggii shaksiyada lahaa iyagoo ay samaysteen maamulkoodana ka hor yimid dhammaan waa la laayay sagaashan iyo labadii ilaa saddexdii ayaa la dhahaa runtii waxaan dadweynaha soomaaliyeed u sheegayaa iyo cid kasta jihaadka jecel waxaan isleenahay insha allah umada yacmi doona dhiiggii gobolkaas soo maray labaatankii sano iyo marihii ictisaam iyo ibraahim dheere ay iibsadeen iyo nashaad waxaan ugu baaqay walaalahana xusuusinayaa in gobolka insha allah uu noqon doono manbaca jihaadka biidnillahi alkariimna dhiiggii una dayacmaynin runtii gabdhihii iyo dadkii muslimaadka ee lagu laayay ee lagu xirxiray waxaa xusid mudan gabar kamid a masra la yidhaahdo gabdhihii mujaahidiinta taageere kamid ahayd oo degma dhagax qabridaare degmada qabridaare gulo u dhow deganayd in loo yimid maalin maalmaha kamid oo layiri ururka itixaad baa taageertaa oo ay tiri anugu waxbaan ka gataa idina waxbaan idinka gataa ninkii markaa ciidamada etoobiya tigreega hogaaminayay gabadhii inuu qaawiyey labada naasna ayadoo nool uu ka gooyey doori uu la soo baxay iyadoo qaawan oo nool oo naas ka gooyey wuxuuna yiri ruuxii taageero mujaahidiinta ama itixaad sidaasaan ugelayaa iyadoo nool labada naas laga gooyay isaga geed dhinaca ugu dhacaysa marna dhinaca ay naftu ka baxday waxaa xusid mudan magaalada qabridahare oo mujaahidiinta ka insaxaadeen gabar ayadana sareeye la yidhaahdo runtii magaceeda kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii in la yidhi dugsigii qur-aanka ee itixaad ay ka qaxeen adigaa haya iyadoo umula gurigeeda lagala soo baxay gabadheeda yareena laga reebay iyadoo qaawan jidka baabuurta iyo shacabka ay ka ganacsadaan lagu xiray halkaana ugu dambaysa iyadoo qaawano ku xiran yani gabdhaha muminaadka yani gobolkaas waxyaalihii loo geysay intaa iyo in ka badan bay ahaayeen shan iyo toban ruux oo kun oo ruux waa waa la laayay shan kun xabsiyaday ku yihiin guddoomiyaasha shaksiyada kale waa kuwaan idiin sheegay iyadoo nool la guday qaarna la laayay yani icdaamka ka dhacay meesha runtii waxaa la oran karaa ictisaamka markaa uma muuqana waxay lahayn dadkii idinka dhibkan usoo jiiday hala kala diro raggaana waxay ahayn raggii diyaad garanaysaan oo cabdiwaahid caashi iyo hadda yani maxaan ku raa rag badan ay kamid yihiin oo taariikhda hore walaalo way usoo mareen baan filayaaye cabdiargacmi iyo ninka le xuseen codweyn iyo ali warsame iyo raggii mujaahidiinta ku boorayin cabdullaahi yuusu la sii daayo habeenkii cabdullaahi yuusu garaw lagu qabtay mujaahidiinta ooyana lahayn dhiigga nagaa daatay cabdullaahi ma murtad ama mooryaan ba maxaan ku xukunaa sii daayo soomaalibaa isku dhamaan la yidhi ayay ahaayeen sheekh cumar iyo raggii ugu waaweyna waa ragga maamulka loo dhiibay ayagu diiday waa nasiib daro marka maanta in la yidhahdo maamulka maroodsada dhalinyarada wax ma ogola ayadoo xilkii nin walba dadku ka cararay isaga uu soo dhiibay wajazakum allahu khayran asalamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu